بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله باب كرامات الاولياء وفضلهم wuxuu baabu yahay awliyada karaamaadkooda wa fadlihim ay wa fadli alawliyaa qaala allahu tacaala alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wakanuu yattaquun alaa ina awliyaaa allah allah subxaanaه wa tacaala awliyadiisa laa khawfun calayhim wax cabsiya dushooda ma ahaanin walaa hum mana ahanin yaxzanuuna kuwa murugoonaya aladiina aamanuu awliyada alla waxaa weeye aladiina aamanuu kuwa alla ee rasuul rumeeyey wa kaanuu ahaadee yattaquuna kuwa ilaahay ka baqa subxaanaه wa tacaala lahum waxay leeyihiin awliyaau llah waxay leeyihiin albushraa bishaaro ayay leeyihiin fi lxayaati اddunyaa nolosha addunya dhexdeeda waa fi laakhira iyo aakhiraba fi lxayaati اddunyaa waa alru'yatu الsaalixa laa tabdiila likalimaati illaah kalimaadka alleh bedelid ma lahan uma sugnaanin bedelid daalika arrinkaasi huwa alfawzu alcadiim waa liibaan weyn wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wahuzzii ilayki wahuzzii luxlux oo jiid ilayki xaggaaga bijidci naqlati geetimireedka laantii tusaaqid calayki waxaa dushaada ku tusaaqid calayki waxaa dushaada ku soo ridaysaa rutaban rutab rutabkaasoo janiyan markaa bisiloo cusub fakulii cun washrabii cab wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi kulamaa dakhala calayha zakariya almixraab mar walbuu zakariya ugu galo mixraabka wajada cindahaa agteeda wuxuu ka helayaa risqan qaala wuxuu yidhi yaa maryamu annaa laki haada maryamay risqigan xaguu kaaga ahaaduu kaaga yimid qaalad waxay leedahay huwa risqigaani min cindi illaah waxay tidhi risqigaani waa min cindi illaah ina allaha alla yarsuqu waa irsaaqaa man yashaau ciduu doono bikayri xisaabin xisaab la'aan ayuu ilaahay irsaaqaa wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi waid ictasaltumuuhum wamaa yacbuduuna min duuni illaah haddii aad ka fogaateen ayaga wamaa yacbuduuna iyo waxay caabudayaan min duuni wamaa yacbuduuna waxay caabudayaan ila allaha alla mooyaane fa'wuu u dunma ila alkahfi godki yanshur lakum rabbukum rabbigiin wuxuu idiin fidinayaa min raxmatihi xagga naxariistiisa wayuhayi' lakum ay wayuslix lakum wuxuu alla idiin hagaajinayaa min amrikum xagga amarkiinna aan arrinkiinna xaggiisa mirfaqan ay maa tartafiquuna bihi min hadaa'in wa cashaa yacnii waxaad rafiiq ka dhigataan ood qaadataan oo hada iyo cashaba wa tara shamsa waxaad arkaysaa qorraxdu idaa talacad hadday soo baxdo tasaawaru can kahfihim inay godkeeda inay ka leexanayso can kahfihim yacnii godkooda inay uga leexanayso daata alyamiini dhanka midig wa idaa qarabat taqriduhum daata ashimaal hadday qorraxdu dhacaysana taqriduhum daata ashimaal yacnii dhanka bidixda ayay ka maraysaa godkooda oo macnaha marna qorraxdu qaban maysa aayaadkan dhammaantood waxaa ku sugan karaamaatu alawliyaa aayadda hore allah subxaanahu wa tacaalaa wuxuu ku sheegay ama uu ku sifeeyey awliyaa ullah cidda ay yihiin man hum awliyaa ullah awliyaa ullah waxa weeye aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa dadka labadaas sifala wey waa almutasifuuna biliimaani waataqwa dadka ku sifaysan aliimaan waltaqwa hum awliyaau llahi xaqan wuxuuna alla sheegay subxaanahu wa tacaala inay leeyihiin bishaaro fi lxayaati اddunyaa wa fi laakhira fi lxayaati اddunyaa bishaarada ay leeyihiin waa alru'ya saalixa aragtida suuban ama riyada wanaagsan waxaa kaloo soo gelaya waxyaabaha karaamaadka ah ee allah subxaanahu wa tacaala uu ku socodsiinayo dadka saalixiinta qaar ka mida gacmahooda aayadda labaad ee fii suurati maryam fii qisati maryama calayha asalaam allah subxaanahu wa tacaala wuxuu amray inay geetimireedka la-aantiisa ay dhaqdhaqaajiso markaana rutab uu u soo daadanayo helayso ilaahay baa quudiye subxaanahu wa tacaala fakulii washrabii ayadoon waxba aan haysan isla qisadii maryama fii suurati aali cimraan zakariya calayha calayhi salaam mar walbuu ugu galo fi lmixraab meeshii ay ku cibaadaysanaysay wuxuu agteeda ka helayaa risqi wax badanoo agteeda risqigaa ku arkay ayaduna meeshaasay ku cibaadaysanaysaa oo qoomkeedii uga dhex baxday u go'day waa weydiiye wuxuu yidhi annaa laki haada xaggee kaaga sugnaaday arrinka macnaha sidee u heshaa risqigan xagguu kaaga yimid maryama waxay ku jawaabtay huwa min cindi illaah ilaahay agtii buu ka ahaa ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab wa min baabi karaamaati alwliyaa kadalika qisatu asxaabi اlkahf ayadana waa min baabi karaamaati alwliyaa inay muddo fara badan halkaa ku sugnaadaan oo haddana godkaasi ay ku jiraanay ku nool yihiin boqol sano ayay halkaa ku jireen ay ku jireen muddadaasi ay godkaa ku jiraan allah subxaanaه wa tacaala ayaa ku ilaalinaya oo ku xafiday waa min baabi karaamaati اlawliya aayaadkaas dhammaantood marka waxay tusinayaan karaamaat اlawliyaa karaamaat اlawliyaa waxay yidhaahdaan culummadu waa khawaariq yujriiha allahu caza wajal calaa aydi bacdi الsaalixiin waa waxyaabo khawaariqu lcaadaad ah oo caadaadka iyo wixii caadada ahaayee la ogaa dilaacinayo macnaha caada ahaan wax la arkay maa allah subxaanaه wa tacaalana wuxuu ku socodsiinayaa dadka saalixiinta ah qaar ka mida gacmahooda karaamaat اlawliyaa waxaa laga yaabaa inay ka soo daahirto bacdu اlmafduuliin oo kuwii laga fadli badan yahay qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa karaamadooda inay soo daahirto ayagoo kuwa ka fadli badanna karaamadooda aysan soo daahirin marka karaamaat ulawliyaa duhuurkeeda macnaheedu ma ahan qofkii ka daahirtay inuu dadka kale ka fiican yahay ama ka fadli badan yahay daliil uma ah markii baabkan laga hadlayo baabu karaamaati alawliyaa waxay yidhahdeen culummadu dadku waxay ugu qaybsamaan saddex qaybood qolo gebi ahaanba inkirtay karaamaat alawliyaa oo waxay yidhahdeen wax la yidhahda karaamaat alawliyaa ma jiraan qoladaasi way diiday wayna anfiyeen karaamaat alawliyaa nafyan muطlaqan qoladaasi waa aljahmiya waalmuctasila karaamaat alawliyaa ma aaminsana wax la yidhahda inay jiraan daa'ifada labaad waa qolo karaamaatu lawliyaa sugaysa laakiin guluwi ayay ku sameeyeen fii ihbaatiha sugiddeeda way ku xadgudbeen waxayna u sugeen dadaan ka mid ahayn min awliyaa illaah qaarkood ama aanba saalixiin ahayn bal bacdu lmufsidiin ayay waxay u sugeen waxyaabaha ay samaynayaan oo sida sixirkii iyo shacwadada ah ayay waxay ku dareen inay tahay min baabi karaamaati alawliyaa qoladaasina waa jaanib aakhar wayna ku xadgudbeen sugidda ay sugayaan karaamaat alawliyaa waxayna u nisbeeyeen cidaan mudnayn ama aan ehel u ahayn waxayna karaamo ka dhigeen waxaan karaamo ahayn qolada saddexaad waa ahlusunna waljamaaca way sugayaan karaamaat ulawliyaa wax la yidhaahdo inay jiraan laakiin guluwii xadgudub ku samayn maayaan waxayna aaminsan yihiin inuu karaamaat ulawliyaa wax la yidhaahdo ay jiraan nusuusta iyo adiladuna ay tusinayso cidda karaamadaasi ay ka imaanaysana ay tahay dad saalixiinah oo mu'miniina oo awliye ilaahay ah dhab ah waxayna kala saareen ahlu sunnaha bayna karaamaati alawliyaa wa acmaali alsaxarati waalmushacwidiin karaamaat alawliyaa iyo acmaasha ay samaynayaan kuwa saxarada ah iyo kuwa mushacwidiinta ah ee wax sheega iyo kuwa dajaaliinta ah waxyaabaha khawaariqda ay saxaradu dadka ku indhasarcaadinayaan iyo kuwa shayaadiinta la adeegtay la shaqaysta waxay dadku ku indhasarcaadiyaan caamada qaarkoodna ay ka dhaadhiciyaan inay tahay min baabi alkaraamaat iyo karaamaat alawliyaa ahlu sunnaha waa u kala saaran yihiin mana iskugu qasna waxayna yidhahdeen furuuq badanaa udhaxaysa bayna karaamaati alawliyaa wa acmaali asaxarati waalmushacwidiin furuuqdaasi waxaa ka mid ah karaamaat alawliyaa sababuhaa altaqwa waalcamalu asaalix karaamaat alawliyaa sababteeda waa altaqwa waalcamalu asaalix acmaalu asaxarati waalmushacwidiin sababuhaa alkufru waalfusuuq waalfujuur acmaalu asaxara waalmushacwidiin sababteedu waxa waaye alkufr waalfusuuq waalfujuur waa gaalnimo iyo fisqi iyo fujuur wey qaala shaaficiyu raximah اllah man xadaakum annahu yamshi cala almaa man xadaakum annahu yamshi cala almaa أو يطير في الهواء فلا تصدقوه فلا تصدقوه حتى تعرضوا كلامه على الكتاب والسنة wuxuu yidhi qofkii idiin sheega annahu yamshi cala almaa'i inuu biyaha ku dul socdo qofkii yidhaahda aniga biyahan ku dul lugeeyaa oo baddaba lugan ku dhex maraa ow yatiiru ama wuxuu ku duulayaa fi lhawaa'i hawada ama yidha aniga waa duulaaho waan haadaa falaa tusadiquuhu ha rumaynina buu yidhi warkiisa warkiisa yaan la qaadanin xataa tacriduu kalaamahu ilaa kalaamkiisa aad u bandhigtaan cala alkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada haddii marka kalaamkiisa uu yahay mid kitaabka iyo sunnada waafaqsan asigana uu yahay qof saalixa oo ka mida min awliyaai min awliyaai illaahi caza wajal markaasi waa min baabi karaamaati alawliyaa laakiin haddii asiga uu yahay qof faasiqa oo mujrima oo saaxira oo mushacwid ahoo waxyaabahaasi ku qaraabta hadalkiisa wax qiimaa ma lahan waa min kalaami almushacwidiina waasaxara waxyaabahay samaynayaanna waa waxyaaba indha sarcaada shayaadiinna ay u adeegsanayaan taasina karaamaat alawliyaa ma ahay oo waa acmaalu asaxara waalmushacwidiin wa qaala ibnu اlqayim calayhi raxmat اllah wuquucu اlkaraamaati inama takunu lixaajatin fi اddiin aw limanfacatin lilslaami wاlmuslimiin wuquucu اlkaraamaat inamaa takunu lixaajatin fi اddiin karaamaadka dhiciddooda waxay ku ahaataa buu yidhi lixaajatin fi اddiin xaaje iyo dan darteed fi diini diinka dhexdii loogu baahan yahay aw limanfacatin lilslaami wاlmuslimiin ama manfaco ayaa wuxuu ugu sugan yahay islaamka iyo muslimiinta awgeed inay manfaca diinta islaamka iyo muslimiinta ugu sugan tahay awgeed ayay ku dhacaysaa karaamadaasi fa haadihi hiya alaxwaalu araxmaaniya tani wuxuu yidhaahdaa waa axwaashii raxmaaniga allah raxmaankaa loo nisbaynayay oo macnaha waa min baabi karaamaati alawliyaa sababuhaa mutaabacatu rasuuli sala allahu calayhi wasalam karaamaat alawliyaa sababteeduna waa nebigaoo la raaco sala allahu calayhi wasalam wa natiijatuhaa idhaaru اlxaqi wa kasru اlbaaطil natiijadeedana waxa waay xaqa oo la daahiriyo oo laga dhiga mid sarreeya wa kasru اlbaaطili iyo baatilkoo la jabiyo way idan karaamaat اlawliyaa asbaabahay ku imaanayso wuxuu ku sheegay inay tahay lixaajatin fi ddiin aw limanfacatin lilslaami waalmuslimiin xaajo fi ddiin ku sugan ama manfaco inay u tahay lilislaam waalmuslimiin waa sababtay ku timaado waxaana sabab u ah inay timaaddo mutaabacatu rasuul calayhi salaatu wasalaam qofkay ka imaanaysa karaamadu waa qof mutabic lirasuulillaahi calayhi salaatu wasalaam natiijadeedana waxa waaye xaqoo la muujiyo iyo baadilkoo la jebiyo waay taa waxaa la yidhaahdaa karaamaat alawliyaa walaxwaalu ashayطaaniya axwaasha shayطaaniga alaxwaal ashayطaaniya muxuu ka wadaa waa acmaalu saxara walmushacwidiin axwaasha shayطaaniga diduhaa ay didu alaxwaali اraxmaaniya axwaashii raxmaaniga ee karaamaat alawliyaa ayay ka soo horjeedaa waxay uga soo horjeedaa sababan wa natiijatan xagga sababta iyo dhanka natiijada labadaba waa ka soo horjeedaa karaamaat alawliyaa sababteedu maxay ahayd mutaabacatu rasuul calayhi salaatu wasalaam alaxwaal ashayطaaniya sababteeda waa mukhaalafatu rasuul calayhi salaatu wasalaam waa nebiga oo la khilaafo waay karaamaat alawliyaa natiijadeedu waxay idhaaru alxaqi wa kasru lbaaطil alaxwaal ashayطaaniya natiijadeedu waxaa waaya idhaaru اlbaaطili wa kasru اlxaqi waay marka way ka soo horjeedaa sababan wa natiijatan labadaba kaa waa farqiga koowaad ee u dhexeeya bayna karaamaati اlawliyaa ama bayna alaxwaal اlraxmaaniya w alaxwaal ashayطaaniya farqiga labaad karaamaat اlawliyaa yustacaanu biha cala albiri waاtaqwa waxaa loo kaashadaa biriga iyo taqwada iyo alla kacabsiga iyo diinkaa loo kaashadaa acmaalu lmushacwidiin wasaxara yustacaanu biha calaa umuuri muxarama muxaramaadaa loo kaashadaa min ashirki wاlkufri wagayri dalik shirki iyo kufri iyo wixii la mida ayaa loo kaashadaa farqiga saddexaad karaamaat alawliyaa taqwaa bidikri illaah wa towxiidih karaamaat alawliyaa waxay ku xoogaysanaysaa dikriga ilaahay subxaana wa tacaala iyo towxiidkiisa waa ku siyaadaa awooday ku yeelataa karaamaat alawliyaa wa acmaalu asaxara waalmushacwidiin tabطulu aw tadcufu cinda dikri اllah wa qiraa'ati اlqur'an alaxwaal الshayطaaniya ama acmaasha saxarada iyo mushacwidiinta way buraysaa ama way daciifaysaa cinda dikri اllah wa qiraa'ati اlqur'an markii ilaahay la xuso subxaana wa tacaala acmaashii ay saxarada iyo mushacwidiinta samaynayaen hoosay u dhacaysaa maxaa yeele dikriga ilaahay baa burinaya imaa inay gebi ahaanba baaba'do ama inay daciiftoo nuqsaanto labadaa way lidaalika waxay yidhahdaan culummada sida sheikhu lislaam raximah ullah haddaad aragta bay yidhahdeen qof dhahaya aniga waxaan leeyahay karaama iga daahirtay sida dadka qaar ay yidhaahdaan waxaa la fiirinayaa buu yidhi afcaashiisa iyo waxyaabaha uu sameeyo qofkaasi hadduu yahay qofkaas saaxibu tawxiid ou yahay qof salaada ku dadaala qur'aanka akhrintiisa iyo dikriga ilaahay ku dadaala qofkaasi waxaa ka soo daahiray waa min baabi karaamaati alawliyaa haddii laakiin uu yahay uu yidhi qof waxa uu sheeganayo ay xoogaabayaan markii ilaahay subxaana wa tacaala kayrkii la caabudo ama shirki la sheego ama kufriyaad iyo muxaramaad lala yimaado wuxuu ku tusaaleeyey qaarkood wuxuu yidhi abeysooyinkay cunaan kuwa waxaa sheegta qaar ka mida bahallada muxaramaadka sida abeysooyinka iyo bahallo la mida ayay cunayaan buuli markaasay leeyihin waa min baabi karaamaati alawliyaa karaamaat alawliyaa muxaramaad miyaa lagu gaara muxaramaad laguma gaaro mana ku timaada muxaramaad qofkii marka wuxuu yidhaahday muxaramaadka u kaashanayo wuxuu karaamada ku sheegaayo waxay daliil u taha waxaas qofkaa la yimid inay ka mid tahay min alaxwaali ashayطaaniya aysan karaamo ahayn midda kale karaamaat alawliyaa wax layska raadiya ma aha waa wax allah subxaana wa tacaala qofku doono uu ka muujiyo asigoon u qasdin qofkaasi in karaama ay ka muuqato ujeeddadiisu maa inuu wax muujiyo ujeeddadiisu maa inay wax u daahiraan yacni wax ka soo daahiraan laakiin waa shay un araadahu allahu caza wajal ama alaxwaalu ashaydaaniya kuwa ku sifaysan way isku kallifaanoo way iska raadiyaan waxay karaamada ay ku sheegayaan karaamana shaqo kuma laha marka ahlu sunnuhu waxay rumaysan yihiin karaamaat alawliyaa ee ma rumaysna alaxwaalu ashaydaaniya waxaa la rabaa qofka taalibcilmiga inay u kala soocan yihiin labada qaybood awalan karaamaat alawliyaa waxay ka soo daahiraan yaa waaye dabcan waxaa loo noosbeeya waa alwliyaa karaamaat alawliyaa awliyadaas yaa waaye waa awliyaa ullahi caza wajal awliyaa ullah maxay yihiin marka horeba qofka noqon maayo weli lilaahi caza wajal ilaa laba arrin ay ku kulmaan aliimaan wاtaqwa asxaabu shacwada wasixr labada midna kuma sifaysan iimaanna ma lahan taqwana ma lahan hadday qaarkood iimaan sheegtaanna taqwadii ma jirto iimaankay sheeganayaanna ma aha mid saxa haddayba mushacwidiin iyo saxara yihiin aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun walidaalika imaamu shaafici hadalkiisaan akhrinay wuxuu yidhi hadduu qofki kuu sheego inuu badda ku dul socdo ku lugeeyo baddu ku dul lugeeyaa hadduu qofki ku yidhaah ama uu ku yidhaahdo waa duulaaho aniga waan haadaa warkiisa ha rumaysan buu yidhi ilaa aad kitaabka iyo subannada uban dhigto way jiraan soo maaha kuwa la yidhaahdo waa duulaan waa jiraanoo waa dadaa rumeeya waxaasi qaaraa waxay yidhahdeen annagu dadkan lama tukanne waxaan ku tukannaa kacbada lidaalika asxaabtiisa iyo atbaacdiisa wuxuu leehay adinka sii tukada aniga xaramkaan kusoo tukanaya halkaanuu ka baxayaa xaramku kusoo tukanaa salaat alcasri salaat almaqrib salaat alcishaa salaad walba xaramku kusoo tukadaa wax yar kadibna waa imaana wuxuu leeyahay waa soo noqday salaaddiina waa soo tukada waa taarku salaad isqarinaayo waay waa taarku salaad isqarinaaya nin waxay yidhahdeen sidaa sheega jiray aa nin odaya oo atbaacdiisa ama dadkii marka hore ka agdhowaa ka mida ayaa xaj aaday xajkii markuu tegey oo jamaacadii rufaqada ahee la socotay ay soo noqdeen ayuu wuxuu yidhi aniga iska sii baxa adinka salaad casiraa soo dhow shiikhiyaa imaanaa buu yidhi soomaaliya ka imaanaya marka asaan soo raacaa buu yidhi casirka markaan xaramka iskula tukanno ayaan asiga soo raacayaa buu ninkaas waa xaramkuu joogaa xaramkiu ka waayay meel walba waa istaaga waa raadsiyo waa raadsiyo lama arko casiruu raadiyey maqribuu raadiyey cishuu raadiyey waa soo waayey markuu soomaaliya yimid ee uu shiikhii yidhi waa waa tegaya waxaan rabaa inaan xagga aado oo uu yidhi shiikhow xagga aadi mayside salaadda ummadda la tuko xagga waa lagaa soo waaye xagga waa lagaa soo waaye xaramka ma tegtid annagaa soo aragna annagaana ka nimid marka wuxuu dadka hala goyna salaadda ummadda la tuko marka taarku salaad waayo wa min karaamaatii waxaa ka mid ah soddon sano meeluu ku tukada inaan la arag karaamaadkay uga mid tahay cindahum waxaasoo kalea waxaa lagu darayaa min karaamaati alawliyaa wax karaamaat alawliyaa la yidhahdo shaqo ku leedahan haba yaraatee ma jirto in taarku salaadnimo ama salaaddii oo laga taga la yidhaahdo waa min baabi alkaraamaat ayadaa waxay tahay diin la'aan waa marka karaamaat alawliyaa sababuhaa altaqwa waalcamalu saalixu qofka waa inuu yahay qof taqiya kuna dadaala alacmaal saalixa marka koowaada marka waa inaan la ysku darin acmaasha ay samaynayaan dadka saxarada ah iyo dadka asxaabuulkhuraafaadka ah iyo waxyaabaha ay sheeganayaan iyo in la kala saaro karaamaat alawliyaa waa muhiim ahlu sunna waxay aaminsan yihiin waa karaamaat alawliyaa xadiidka waa dheer yaha berri aan akhrinayna in sha allah wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin